wasaaradda caafimaadka dalka kenya ayaa dhowaan ku dhawaaqday tillaabooyin looga gol leeyahay in lagu xoojiyo ololaha tallaalka ka hortaga cudurka covid sagaaliyo toban wasiirka caafimaadka dalka mutahi kakwe ayaa dhowaan shaaciyey in ciddii aan qaadan tallaalka ka hortaga cudurka covid sagaaliyo toban oo aan haysan caddaynta tallaalkaasi in laga hor istaagi doono xarumaha laga helo adeegyada dowladda sida caafimaadka waxbarashada safarada diyaaradaha iyo gaadiidka dadweynaha maqaaxyaha laga cunteeyo iyo weliba goobaha kale ee muhiimka taasi oo ka dhigan in ruuxii aan qaadan tallaalkaasi uusan gurigiisa kasoo bixi karin warbaahinta ista oo tallaabada wasaaradda caafimaadka ka duuleysa ayaa mikrofanka la dhex martay bulshada magaalada mandheera waxaan ugu horeynba wax ka weydiinay siday u arkaan iyo weliba dareenkooda ku aadan tillaabada wasaaradda caafimaadka dalka bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joogaa magaalada mandheera east qaybta tawnka maanta hadalkuu shalay ku dhawaaqay wasiirka ninkii cerbad aan qaadanin ma safri kara hadalkaasaan ka soo horjeednaa taas oo dadkii horaan cerbadda qaatay oo maanta aqoonsi haysanin isku mid aan nahay yaa la leeyahay ma safri kartiin kuwii hore horta aqoonsi halasii aan aragna markaasaan safrayna annagana kuwii aannu aqoonsi haysanin haddaan cerbad qaadanna dhibkeedaan nahay wixii dhan waa iska kor imaadeen intaasaan ka cawanaynaa aan ka hadlaynaa maanta asalaamu calaykum magacaygu waa falastiin aadan xasan waxaa dawladda ay soo rogtay oo cerbadda covid nka qofkaan wadanin ma ganacsan karo xafiisaha ma aadi karo waxaan la dhahay anagoo caqabad weyn in nala saaro ma rabno cunuqabateen ay nagu tahay waxaasayt in nala saaro u aragnaa mana doonayn inay saas dhacdo amarka dawladdu waxaas wax shaqaynaa maba ahanbo qofka qof ha ganacsanaynin oo xafiis aadaynin bannaana u soo baxaynin waxaas maba dhaceysaba oo haddana safar aadaynin dadka badanaa way ganacsanayaan cunuqabad waxaas cunuqabateena u aragnaa wasiirka caafimaadka fariintaan aad sheegay waa fariin ficnaan badan oo sbeshal leh anigaa hadda kula hadlahaaya tallaalka waa qaate tallaalka covid waa qaate tallaal covid waa feecan yahay berri maxaa soo socota oo hadda weligaas wasiirku ku dhawaaqay hudhumaa adeegu ma doonin karta adigoon tallaalka qaban safar adigoo diyaarad ama gaari waxaas adaba adigoon haysanin baashaas safar kuma aadi kartid isbitaalka adigoon wadanin qaf ma geyni kartid gudaha ma geli kartid maqaayadihii sidoo kaleas dhahay maqaayad qof aan covid tallaalkeeda aan qabin hataa raashinka ma cuni kara dadweynaha reebadheera maxaan u sheegaa tallaalkaas in isfiicin ay qaataan aniga cabdi xasan ayaa lii dhahaa magaalada mandheera ayaan joogaa hadalka wasiirka caafimaadka ka soo yeedhay ayaan ka qabaa hadal wasiirka hadalkaas u sheegay kuma qanacsanin wuxuu yidhi lama safri karo qof aanan la tallaalin xafiiska dawladda ma aadi karo hataa aroos ma geli karo oo naag ma guursan karo waxyaalooyinkaas wasiirka ka soo yeeray aniga waa ka hor imaadsanahay sababtoo ah kenya wasiirka waa shaksi kenya waxaa waaye waa baarlamentarian baarlamaanka ayaa jirta mbiyaa la doortay madaxweyneaan leenahay baarlamaanka waxaas lama marinin wixii baarlamaanka kenya shacabka baarlamaanka ayaa matalo sidaas daraaddeed korona ka hor dowladda kenya shacabka waa dhiman jireen qof kastana wuu dhimanaya marka ma aha wasiirka inuu dhaha ninkaan la tallaalin cunto ma cuni karo xafiis ma aadi karo howlahiisa ma gudan karo diyaarad ma raaci karo ma ahan kuma raacsanin baarlamaanka lama baasbaaraynin waa hal shaksiyo wasiir ah oo warkaas asagaa intuu yani iskala soo boodi yiri waxaas iyadaa kulli waa waa waa ka hor imaadsannahay annaga sababtoo ah dadka annaga waa reebaadiyo koronaga iyo cirbadiisaba maba aqaanaan dad iska xoolo dhaqato waayo abaaraa ka jirto ma fahansano cirbidaanba dad ka shakisanaa jira markaan kii hadda la talaal iyo kii kaleba dadka akhrisiya dadkaan akhrisanin waaba isku jin ama haddii dadkaan akhrisinaaba sii badan waa reeguuraa aniga naftinkayga waxaa waaye isma tallaalin dadka la tallaalina wax warqad oo caddayn oo hadda aniga waa lii tallaalleeyu meel ku maraayana ma arkin markaan sidaa daraaddeed wasiirka arrimaha aad sheegay waa ka hor imaadsannahay amarkan uu dhowaan ku dhawaaqay wasiirka caafimaadka dalka mutahi kakwe ayaa la filayaa inuu dhaqangeli doono labaatan iyo kowda bisha labiyo tobnaad ee disembar ee dhammaadka sannadan labada kun labaatan iyo kowda maxamuud maxamed sheekh maxamudulla fagar warbaahinta sta mandheera